ilaalinta deegaanka iyo ahmiyada uu islaamku siinayo waxaan soo qaadan karnaa aayad qur-aan ah ilaalinta deegaanka waxa uu door fiican ka qaataa nolosha aadanaha waxa uuna lagama maarmaan u yahay noolaha oo idil iyada oo loo baahan yahay in laga ilaaliyo jarista dhirta faydhowrka nadaafadda iyo wax waliba oo saameyn kara deegaanka qayb weynay ku leedahay dhirta ilaalinta deegaanka sababtoo ah dhir haddii la waayo waxaa imaanayso nabadguur waxallo aqoonyahan maxamed deekh cabdiwahaab oo ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar ayaa radio snaag kaga warbixiyey doorka ay ka qaataan ilaalinta deegaanka iyo muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah loo ilaaliyo deegaanka runtii ilaalinta deegaanka waa arin aada u muhiim u ah bulsho meel degan waayahay ilaalinta deegaanka waxaa ka mid ah in dhirtii oo kale iyo caafimaadkii oo kale is leedahay marka in dhirta la ilaaliyo waxay ka mid tahay ilaalinta deegaanka sidees lagu ilaalin karaa
qayb weynay ku leedahay dhirta ilaalinta deegaanka sababtoo ah dhir haddii la waayo waxaa imaanayso nabadguur waxallo dhirta kaalin weynay ku leedahay deegaanka marka in la ilaaliyaa waa wax ugu horeeyaan dhihi karaaba
waayahay deegaanka marka aynu ku sugannahay tusaale ahaan magaalada tani jowhar bal ka waran waxyaabaha ilaalinta deegaanka muhiimka u ah ma ka jiraan
waa ka jiraan aba ugu horeyso magaaladan jowhar deegaanka waxa ilaaliya wax ugu horeeyo oo dadka ku wada noolaan karaan waa nabad nabad hadday meesha ka baxdo deegaankaas burbur iyo barakaxuu ku dhammaana marka waxyaabaha kale oo deegaanka ilaaliya waxaa ka mid ah sida xoolo dhaqashadoo kaleente tacabka beeraha maxaan ku idhahdaa abuuritaanka geedaha la abuuro xitaa ama jarida geedaha la yareeyo waxay qayb ka qaadanaysaa waaritaanka inuu deegaankaas sii waaro uu noqdo mid lagu nagaan karo oo la deganaan karo ugu dambeyn si loo ilaaliyo deegaanka maxaad ugu baaqaysaa bulshada soomaaliyeed si gaara kuwa ku nool magaalada jawaar waxaan ugu baaqayaa in deegaanka la ilaaliyo waxyaabaha deegaanka la aaday u fara badan yihiin laakiin hal iyo labo inay ka wada shaqeeyaan xaalufinta dhirta inay ka hortagaan marka hore dhaalintagan ka mid tahay xoolaha in la dhaqdoo kaleente fatahaadaha soo noqnoqda in laga hor istaago naftirkooda deegaanka qayb qoynay ku leedahay nadaafadda in laga shaqeeya nadaafadda qofka si iskaa waxqabsa xataa inuu ugu shaqeeya nadaafadda ama heer degam ama heer maamul waxay kaalin ka qaadanaysaa ilaalinta deegaanka bulshada magaalada jowhar ayaa door wanaagsani ka qaata ilaalinta deegaanka kuwaasi oo mar waliba u istaaga sidii loo horumarin lahaa magaalada iyo deegaanada ku xiran